kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii amuuraha islaamka weeraradii dhowaan ka dhacay baariis ee lala beegsaday wargeyska shaqlebdo oo sanadkii labada kun iyo shantii daabacay sawiro uu ku muuqaal xumaynayey nebi maxamed nabadgelyana xadiis korkiisa ahaatee ee ay labiyo tobanka qof ku dhinteen ayaa cabsi ku abuuray muslimiinta ku nool dalalka yurub iyo sidoo kale mujtamacyada aan muslimka ahayn ee ay la nool yihiin oo ka baqanaya xagjirnimada oo fida iyo falalka argagixiso oo dalalkooda ku baaha waxaa cabsidaasi sii xoojiyey markii wargeyska mar kale uu ku celiyey sawirgacmeedyo kuwii hore la mid ah isagoo ka jawaabayey weerarkii loo geystay madaxda dalalka ugu waaweyn reer galbeedka ayaa jawaabihii ay weeraradaasi ka bixinayeen ku difaacay waxay ugu yeereen xuriyatul qowlka ama xuriyadda hadalka baadariga ugu sarreeya diinta masiixiga bob francis ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay weerarada inkastoo uu difaacay xuriyadda hadalka ayaa bob francis waxa uu ku celceliyey in xuriyadda hadalka ay xad leedahay wuxuu sheegay inay tahay in diimaha kala duwan si xurmo leh loola macaamilo si wax mujtamac gaar ah ay aaminsan yihiin aan loo aflagaadayn ama aan loogu jeesjeesin isagoo fasiraad ka bixinaya hadalkiisa ayuu bob francis oo diyaarad dusheed kula hadlayay wariyaasha dalka philibiin wuxuu ku jeestay kaaliyihiisa oo dhinac fadhiyay isagoo yidhi inkastoo aan saaxiibbo dhow nahay saaxiibkay haddana wuxuu iga filan karaa feer aan la dhaco haddii uu wax ka sheego hooyaday hadalkaas oo uula jeeday waxaa cid kasta oo cid wax ka sheegta ay filan karto kuma xadgudbi kartid buu yidhi ma aflagaadayn kartid waxa ay dad aaminsan yihiin mana ku jeesjeesi kartid xurriyadda hadalku waa inay xad lahaataa buu yidhi gaar ahaan marka ay timaado wax ka sheegista diimaha haddaba diinta islaamku maxay ka qabtaa wax ka sheegista waxyaabaha muqadasaadka ah ee ku jira waxaan su-aashaasi hordhigay sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo aqoon u leh culunta iyo taariikhda islaamka waxaan kula xiriiray qadka telefonka magaalada london ee dalka britain aragtida islaamka labay u qaybsamaan wixii la xidhiidha diimahan samaawiga ahee xagga alle ka yimi ee yani qur-aanka kariimka ahi inoo sheegay ilaahay subxana wa tacala inoogu sheegay axaadiista rasuulkuna alayhi salatu salaam ay faahfaahisay ee iminka matalan dee ay ka nool yihiin kiristaanka iyo yahuudda diimahooda taxriif kasta iyo magaranaysaa sumadoorin kasta oo ku dhacday haddana dee ambiyada reer bani israa'iil oo dhan iyo ambiyadii ilaahay soo diray oo dhamme xurmadaa yacni rasuulkeena oo kale calayhi salatu salaam ayay leeyihin lama ogola in lagu xadgudbo halka lagu kala baynaya oo halkaa yacni dadkan aada u xag jira ee ama kiristaan ha noqdeen ama yahuud ha noqdeen ee colaada islaamka ku talax tegaya moxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh yacni fikradda qaldana qalloocana cadow bay u arkayaan halka masalan dee muslimiintu nebi ciise calayhi salaam nebiyullaahi muusa ambiyadii reer isla reer bani israa'iil oo dhan yani nebi sulaymaan nebi daa'uud waxay u arkayaan ambiye ilaahay soo diray oo xurmo leh oo aanay banaanayn in lagu xadgudbo ninkii wax ka sheegaana uu milada iyo diintaba ka baxayo ciqaabteedana uu leeyahay oo marka yani nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh yani halkaa la dhigo waxaaba jirta xitaa dee reer bani israa'iil nebi sulaymaan iyo nebi daa'uud uma aqoonsana inay ambiye yihiin nebiye inay yihiin uma aqoonsana waxay leeyihin boqoray ahaayeen sidaa daraaddeed ma xurmeeyaan wax aliyaalo waxay doonaan bayna ka sheegaan taasi waa mid tan kale ee marka muctaqadaadka kale ee dadka ama dhirta caabudaya ama dhagaxa caabudaya ama badda caabudaya ama waxyaabo kaloo kasii liista caabudaya waxaa layna yidhi xitaa wuxooda xil kale ay caabudanayaan ha ka caayina qur-aanku waa sariix waa yani cad yahay ilahi subxaana watacala ku walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm sanamadooda iyo lo-da iyo maxaanku dhadayan masaska iyo waxa ay caabudanayaan ha ka caayina ha caayina si aan iyaguna garaadaro iyo aqoon xumo darteed aanay alle u aflagaadeen ama aanay u cayn saasaa yani ay tahay wargeyska ka soo baxa faransiiska ee shaqlebdo oo keliya ma aha ee waxaa jiray dad kale oo badan oo naqdiya diinta islaamka muuqaalo xunxunna ka bixinayay waa kan maxamuud sheekh axmed dalmar mar kale de dabcan salmaan rushdi waa laga warqabaa nasriin gabadha dhado reer bangaladesh ahayd oo iyana yani tiri diintaba waa ka baxayo dabeetana waxaan u guntanayaa wax ka sheegidda iyo magaranaysa haaramidda islaamka diin islaamka iyo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh qur-aanka dadka waa la ogyahay raggii kasoo baxay filimkii fitna iyo ninkii magaranaysaa abaabuley gabadha soomaalida kasoo jeedo oo la yidhi ayaan xasiban leedahay iyana waa la yaqaana halka ay martay iyo waxa ay maaragtay ilaa imika dee dunida la joogto marka waxaasoo dhamme yani waxa weeye wax dee aan maanta bilaabmin ilaa maalintii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh risaalada ilaahay usoo dejiyey ayaa yani aflagaadada iyo maxaan ku dhada wax ka sheegidda iyo masabidka iyo waxaa yani dee iska aan xaal gobeedka ahayn lagu soconayay keligana maaha dee ambiyada ilaahay oo dhan baa wixii diin iyo ictiqaad iyo alla ka yaab locol ah oo dhan ayaa dee sidaa yeelo waa loo geeyay yani nebi ciise calayhi salaam nebiyullaahi muusa kuwii yani uu soo badbaadiyey fircown ka soo badbaadiyey ayaa isagii magaranaysa u koodhay oo yani maaragtay masabirkiisa iyo inay yani wax dee aan meeshaba qabanayn ay maaragtay damcaan inay saaraan oo markaa la leeyahay yani muslimiinta looga digay walaa takunu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaalu wakana cinda allahi wajiha ha noqonina sidii reer bani israa'iilkii nebi muuse yani adyeedeeyey oo dhibay oo yani waxyaabo ma garanaysa de xadgudub ah yani ula yimi oo ilaahay laakiin uu ka beri yeelay kana cinda allahi wajiha yani xagga ilaahayna maamuus iyo ma garanaysaa wajaahad iyo yani milgo weyn uu ku leeyahay inta badan muslimiinta dunida ayaa weeraradaasi faransiiska kaga jawaabay inay ka soo horjeedaan argagixisada diinta islaamkuna ay tahay diin nabadgelyo hase yeeshee aan xorriyadda hadalka cudurdaar looga dhigan karin in diintooda iyo muqadasaadkooda wax looga sheego haddaba islaamku muxuu ka qabaa in falal argagixiso oo laga yaabo in dad aan waxba galabsan ay ku dhintaan looga jawaabo xadgudubyada noocana sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar ayaa inooga warramaya mar kale maaha in dadku ay iyagu gacantooda ku qaataan sharcigii oo ay nin wax geystay iyo nin kaleba yani dugaadhe mariyaan ma aha waxani waa inay yani caddayn yeeshaan waa in maxkamad la keenaa waa in yani qaadiga loo keenaa waa in xitaa la hubiya qofkani hadiiba xitaa waxa uu samey markan uu samaynayey xaaladiisu siday ahayd ma yani ikraah iyo ijbaarin lagu yani dirqiyayey oo la yidhi ma garanaysa yani cidi ay tii waa ku dilayna ama baqamaal iyo inkumaal saasaanu kuu gelayna haddaan sidaa yeelin miya ma qof aan dhammaynba oo markan uu sidan yeelaya caqligiisuba waa maqnaa ma jaahilnimaa u geysay yani waxaasoo dhan baa marka hore la hubinaya way jirtay matada markii muslimiintu ay spain ka talinayeen xarakad ama dhaqdhaqaaq dadkii masiixiyiinta ahaa ee deganaa spain ee aan nidaamka qaadan in yani dhaqdhaqaaq aada moodayso dee in lagu daandaansanayo nidaamkii islaamiga ahaa ama dowladdii muslimka ayd ee markaa jirtay oo ay yidhahdeen waxa aanu shahiidnimo ku doonanaynaa inaanu yani aflagaadayno ama yani aanu ku xadgudubno xaqa nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh dabeedna intay meel fagaara ay yimaadaan oo ilyatu isqabatay ay waxay doonaan ku hadlaan dadka caynkaasa markaa yani waa lasoo qabanaya markaba halkaa laguma googoynayn qaadigaa loo keenayay qaar badan oo ka mida qaadigu wuu celinayay wuxuu lahaa ha lasoo hubiyo horta waa inay habka sharciga iyo dariiqada yani ay raacdaa garsoorka ee maaha in qof waliba intuu iska dhaqaaqo meel alayaale meeshuu doono uu ku faytabalaaso oo markaa yani wuxuu doono qarax iyo falalkan dee iminka argagixisada lagu tilmaamo oo kale ma yani diin islaamku ma qabo mana banaana alqaacidada yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradii baris iyadoo sheegtay inuu amarkaasi bixiyey mid ka mid ah hogaamiyaashoodii ugu waaweynaa anwar al cawlaqi oo ay maraykanka duqayn ku dileen hase yeeshee dadka ka faallooda arrimahan ayaa shaki ka muujinaya in kuwii geystay weerarka ay jirtay cid ay amar ka qaadanayeen dhinaca kalena dalkan maraykanka hay-adda f b i da maraykanka ayaa xirtay arbacadii christopher cornell oo reer ohaayo ah oo muddo lix bilooda ay daba socdeen iyagoo uga shakiyey inuu maleegayay weeraro ka dhanah magaaladan washington weerarkii ka dhacay magaalada baris ayaa dhaliyay tuhun ah in kuwii geystay ay iskooda isu abaabuleen taasoo culays ku keeni karta qolyaha sirdoonka oo hadda diiradda saaraa la socodka dhaqdhaqaaqyada ururada argagixiso iyo shakhsiyaadka lala xiriiriyo dhegaystayaal barnaamijkeenii amuuraha islaamka oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasanna saaka intaa haynoo joogo